وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته casharkeennii ugu dambeeyey waxaynu kaga soo baxnay iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaaladii la odhan jiray daa'if uu tegey oo lixdan mayl u jirtay magaalada maka iyo wixii kala soo kulmay ayuu inoogu dambeysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qorshihiisu wuxuu ahaa in qabaa'ilkii carbeed ee kale maadaama quraysh ay iska soo taagtay dacwaddii inuu u bandhigo si uu ugu helo dacwaddiisa iyo diintiisa rukunno adag oo runtii ay ku hana qaado alimaam asuhri wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qabaa'ilkii uu u yeedhay waxaa ka mida banu caamir binu sacsaca waxaa ka mid ahaa muxaarib binu khasfa waxaa ka mid ahayd khasaan mura xaniifa sulaym cabs banu nasr wa banu lbukaa kinda ayaa ka mid ahayd xaaris binu kacab iyo cadre iyo xadaarima intaasoo dhanna wuxuu yidhi way yar tahay wax ajiibay rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam kamuu daali jirin in dacwadda uu bandhigo oo kolba ciddii uu arko uu u bandhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulku markii dambe bilaabay qabaa'ilkana inuu la kulmo u bandhigo sidoo kale dadka acyaanta ah ama runtii haldoorka ana iyagana sidooda uu ugu bandhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam banu kilab nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu yimid reer banu cabdilaahi baa naaniistooda la odhan jiray marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlayo wuxuuhi yaa bani cabdallah qad axsana allaahu ilaykum ismakum ilaahay magiciinnii buu wanaajiyo addoommadii ilaahay ayaa la baxdeen walidaalika waxaa wanaagsan inaad diinta aqbashaan waxaan ahay rasuulkii ilaahay oo keligii lasoo diray ummadda oo dhanna loo soo diray ayaan ahay buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhammaantood ama banu xaniifa ha noqoto ama banu sacsaca ha noqoto oo kuwa aynu tilmaamay alimaam abu suhra uu sheegay ay tahay wax ka rumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam may jirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam si dacwaddu aanay isu taagin wuxuu arkay dad iyagu madiine ka imanaya oo runtii ka laab qabow reer maka wa ficlan madiini quraysh runtii way ka howl badneed madiina sida maantaba marka aada maka tagto subxaana allah waxaa lagu odhanayaa masalan mararka qaarkood waa dee cajaa'ibta aada maka ku arkayso nin maka ku dhex dhashay oo ku odhanaya xaramka maan tegin ama nin maka ku dhex dhashay oo aan ku xidhnayn muxuu yahayey xaramka wa ficlan ahlu maka runtii waxay ahaayeen dad xataa marka xajka la tago madiina dadkeedu waxaad mooddaa inay aada uga soo dhoweyn badan yihiin ilaa maanta subxaana allah marka aada yacni labada xaram aada marayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin la odhan jiray saweyd binu saamit oo runtii ahaa nin shaacira oo gabayaaya ka tirsanaan jiray reer yatrib ama reer madiine ka tirsanaan jiray ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la kulmay ninkaasi wuxuu runtii u yimid kacbada inuu soo xajo maca daalik soo cumrayso waayo waxaynu nihi carab oo dhani waxay soo siyaarin jirtay xaramka islaamku wuu wanaajiyey arkaantii xajka oo wuu toosiyey laakiin carabi kamay joogsan iyagoo mushrikiina iyagoo aan diin lahayn haddana xaramka way dawaafi jireen oo way iman jireen suweyd binu saamit ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ula kulmay suweyd waxa uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaan doonaya inaan xikamkii luqmaan alxakiim baan hayaaye aan kuu sheego oo ficlan wuxuu ah nin suugaanyahana adabka aada u yaqaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu dhegaystay ayaa uu ku yidhi anigana runtii i dhegayso markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay qur-aankii baa uu ku akhriyey dabeeto ninkii wuxuu ogaaday maadaamuu yahay nin gabayaayo suugaantana aada u yaqaana in qur-aankani uu yahay mid xagga ilaahay subxaanahu watacaala ka yimid waxaa ka mid ahaa dadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la kulmay iyaas binu mucaad iyaas binu mucaad rasuulka wuu raacay laakiin gacantiisa wakhtigaasi kumuu islaamin waxaa la yidhaahdaa sababtuna waxay ahayd aws rag ka mida ayaa yimid muxuu ahaayey magaaladii markii xarbu ducaad uu runtii soo dhowaa ayay yimaadeen magaaladii maka walidaalika waxay doonayeen dee taxaaluf quraysh iyo qabaa'ilka oo awsiya khasrajna iyaguna way isdili jireen labada qabiile runtii ugu waaweyn ee sacad binu cubaada iyo sacad binu macaad ay ka dhasheen oo insha allahu tacala xagga dambe aynu ugu tegi doonno walidaalika waxaa la yidhaha sahan bay ku yimaadeen maka bal inay waraystaan inay hub iyo lacag iyo wax ka heli karaan quraysh marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa la kulmay iyaas binu mucaad iyo kooxdiisii dabeeta iyaas baa aada iyo aada uga had runtii wuxuu ka helay hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin ninka la yidhaahdo abulxaysara anas binu raafic oo ka mid ahaa ciidankii wada socday ayaa ku yidhi umaynu iman inaynu maxamed bin cabdilaahi bni cabdilmutalib waynu maqalnay in nebi uu ka soo baxay quraysh hawshaynu taa may ahayn buu ku yidhi iyaas binu mucaad laakiin runtii iyaas binu mucaad wuxuu hi war tanaa ka khayr badan waxaynu u nimid lagama yaaba in tolkeen oo aynu istilaynana ilaahay ku nabadeeyo ee ma raacna walidaalika culimmadu waxay leeyihiin xagga aragtida uu ka islaamay inkastoo nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu gacanta u dhiibin waxaa ka mid ahaa dadkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la kulmay abaadar alkhafaari saxaabiga loo yaqaano abaadar alkhafaari wa ficlan ka mid ahaa hogaankii sare saxaabada ka mid ahaa suhaadii saxaabada ka mid ahaa culimmadii saxaabada yacni dadkii aada loo tuhmi jiray saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaa riwaayadda runtii bukhaari uu wariyo riwaayad aada u dheera siduu ku islaamay warkii iyaas uu qaaday ayaa wuxuu gaadhay runtii iyaguna qabaa'ilkii dul deganaa madiine ayay ahaayeen warkiibaa madiine gaadhay iyagagaarkeeda marka reer beni khafaar buu ka tirsanaa arrintiibaa markiiba soo jiidatay abaadar alkhafaari abaadar wuxuu diray walaalkii wuxuu yidhi nebi baa soo baxay makuu ka soo baxay laakiin lama hubo arrinkiisu sida uu yahay orodoo tag war rasmiya iiga keen buu yidhi marka walaalkii ayaa soo baxay makuu yimid arrimihiibuu waraystay dib buu usoo noqday abaadar alkhafaari ayuu ku noqday wa ficlan noqoshadii uu ku noqday abaadar alkhafaari umu geynin war sugan wuxuu yidhi khayr baan la soo kulmay waa nebi wuu jiraa yacni dadka wanaag buu ugu yeedhay dabeetana abaadar alkhafaari wuxuu yidhi warkaas war i qanciyey ma aha isagiibaa dib u soo biyeystay safar buu soo galay wuxuu yimid magaaladii maka abadar alkhafaari wuxuu og yahay ama carab oo dhani ay og tahay inay quraysh oo dhani carab la hadashay oy tidhi ninkaa ninka la kulmaa waxbaa iska bedelaya wuu sixrayaa iska ilaaliya walidaalika annagana colaad baa ninkaa naga dhaxaysa hala xidhiidhina marka quraysh ilaalin la ilaalinayo qof wal oo dibadda ka yimaada maadaama dee maka gudaheedii la joogo colaadda inuu qaato muu jeclayn abadar alkhafaari waxaa la yidhaahdaa biyihiisii samsamka ayuu ag dhigtay waxoogaa raashin oo watay dabeeta wuxuu doonayay inuu an yataxasas inuu baadhbaadho bal siduu rasuulka ula kulmi lahaa nasiib wanaag cali bin abi daalib buu la kulmay cali baa wuxuu arkay ninkan qariibka ah ee maca daalik waxa weeye masaajidkii ag jooga xaramka markaasaa wuxuu ku yihi war ninkaagani miyaad garan weyday ciddii aada doonaysay maalintii wuu kaxeeyey gurigiisuu geeyey haddana wuu ka soo noqday oo ficlan wuxuu moodayay dee nin musaafir oo meel u hoyda aan lahayn maalintii labaad ayaa uu ku yidhi war miyaanad weli garan gurigii aada doonaysay inaad tagto cali bin abi taalib dabeeta wuu soo raacay wuxuu yidhi haddii war arrinkayga aan kuu sheego maad ii qarin buu ku yidhi qaala nacam wuxuu yidhi waxaan doonayaa moxamed bin cabdilaahi bin cabdilmudalib rasuulkii ilaahay calayhi isalaatu wasalaam inaan la kulmaan doonaya waficlan cali bin abi aalib dee muslim buu ahaa waabu jeclaa in muslimiinta ay ururiyaan iyo dadka kale ee diinta ay gaadhsiinayaan dabeete waa uu kaxeeyey wuxuu yidhi markaan ku dhowahay guriga aan gelayo dayrkiisa haddii aan ka shakiyo cid adiga wax ku yeelaysa waxaan iska dhigayaa nin kabtiisa hagaajinayo waan foorarsanaya markaasi idhaaf buu yidhi oo iska soco oo iska dhig mid aan aniga ila socon haddii aan arki waayo cid markaan gelayo adiga ku dhibaataysa dee cali bin abi aalib isagoo quraysh buu ka mid yahay laakiin dadkan kale cusub baa la ilaashanaya haddii aan arko maalan in meeshu ay faadi tahay oo gelistu ay fududahay halkaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga geli lahayd dee iga soo dabagal buu yidhi waficlan cali bin abi aalib iyo abadar alkhafaari waxba lamay kulmin sidii buu runtii kaga dabagalay gurigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dadka diinta ugu yeedhi jiray halkii baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam abaadar alkhafaari uu qur-aankii ku akhriyey halkaasi ayaa runtii abaadar alkhafaari uu ku islaamay wa ficlan abaadar alkhafaari waa saxaabigii yamshu waxdahu wayamuutu waxdahu wayubcatu waxdah yani rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayey saxaabi buu ahaa suhdi badan oo runtii qur-aan akhri badan oo cibaado badan oo runtii u go-ay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhnaado walidaalika waxaa la yidhaahdaa maali maalmaha ka mid a isagoo oo dee gurigii cismaan bin cafaan gelaya malaha la yaro joojiyey waayo markaa shir bay ku jireen markaasaa saxaabi baa soo galay dee asxaabtii macruufka aydoo cabdiraxmaan bin coof suli abadar alkhafaari ayaa meesha joogay sidee yani magarata ahlu shuuraa muslimiinta kama tirsanayn laakiin hogaankii sare saxaabadu ka mid ahaa maxaa u soo dayn weydeeno markaas abadar adigu cabdiraxmaan bin coof baa soo geliyey dabeete markaasuu salaamay wuxuu arkay un kacab ibnulaxbaar ninkii la odhan jiray oo markaa sheekeynayo hadlaya dhaxal baa runtii la qaybinaya cabdiraxmaan bin coof iyo adigu dhaxal badan baa la qaybinaya marka adugu waxa ka hadlay sadaqadii waxbuu ka hadlay dabeeto arinkiibuu ayuu dhibsaday abaadar alkhafaari dabeeto waxa la dhaha ul buu ka jaray kacba kacab ibnulaxbaar warbaadaa yidhi xoolaha ninka maalqabeenka ah seke waxaan ahayn laguma laha aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa'i waalkaatimiina alqeyd waalcaafiina can innaas ilaahay markuu leey waa kuwa si hoose iyo si sareba waxu bixinaya yani waxa wey lisaa'il waalmarxuum markuu ilaahay leey xaqa qofka muslimkaa asaa'il waalmarxuum ka aan waxba haysan iyo kii dadka wax weydiisanayay intaba waxbuu ku leeyahay intaasoo nusuusa oo ka hadlaysa miskiinka iyo waxtarkiisa xageed geysay buu yidhi xusmaan binu cafaan buu markaa cabdiraxmaan binu coof ayuu la kulmay wuxuu yidhi de waa kaase abaadar alkhafaari dee maanta isaga ayaa meeshii amiirkee waa adigaa ka guri doono buu yidhi adigu almuhim abaadar alkhafaari waxa uu ka mid ahaa dadkii islaamka ku adadka walidaalika xataa saxaabada lafdigooda ku dhiirin jiray in sideeda loo wada raaco aan wax yarnaba baydhbaydh aan laga samayn waxaa ka mid ahaa dadkii soo islaamay dufayl binu camr addowsi dufayl binu camr addowsi min bani dows ayaa ka mid ahaa wuxuu ahaa runtii nin tolkii qiimo iyo qadarin ku leh walidaalika waxaa la yidhaahdaa markii uu maka yimid uu usoo safray quraysh baa la hadashay waxay dhaheen nin baa soo baxay saaxira shaacira kadaaba oo runtii dadka sixraya walidaalika waxa weeye sifooyinkiisu waa sidaasi waana qaabkii ay kula dagaalamayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam ha dhegaysani walidaalika waxaa la yidhaahdaa dhagaha ayuu cudbi gashan jiray marka meelaha lagu sheego rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu joogo uu marayo si aanu u maqal qur-aanka si muddo sidaa siduu u ahaa ayaa dufayl binu camr oo ficlan wuxuu ahaa dadkii dee luqada ku wanaagsanaa war ma waxaad garan weyday buu yidhi intaad dhagahaagan aada furaysay ka saarto cudbiga dhagayso oo ilan aqoon baad u leedahay faham waxaan inuu sugan yahay iyo inaanu sugnayn walidaalika wuxuu tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa qur-aankii buu dhegaystay mar allaaliye markii uu dhegaystay buu arkay inaanu ahayn luqadii carabi ay taqaanay laakiin ay tahay luqa mucjisa oo xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ka timid halkaasuu ku ashhaatay dufayl binu camr addowsi wuxuuhi yaa rasuul allah aabbahay wuu i jecel yahay tolkay aad baa loogu laygu jecel yahay nin taladiisa la aqbalo ayaan ahay waxaan doonaya inaan ku noqdo oo aan reer beni dows diinta ugu yeedho walidaalika waxa weeye ilaahay waxaad ii baridaa inuu calaamadii sameeyo ay igu gartaan waxa la markii uu sii socday ayaa iftiin ballaadhani halkaa wejigiisa ayuunbaa runtii sidii dayaxa oo kale iftiin weyn baa fuulay oo aada u iftiimaya walidaalik markii uu xoogaa fuulay ayaa carabi in wejiga qofka iftiin badani ka muuqdo way tashaa-um bay ka muujin jireen si aanay u moodin in dhabiigu dhacday ilaahayow iftiinka wareejiyo meel kale u wareeji marka waxaa la yidhaahdaa ee jeedalkii uu sitay ayaa afkiisa ilaahay iftiinkii u wareejiyey oo halkee isagoo ka soo socda ayaa iftiinkaasi oo ballaadhan la arkay mar allalii markii gurigiisii uu tegey ayaa aabbihii oo runtii ay aada iskugu wanaagsanayeen buu u tegey wuxuu yidhi aabbihii baa isidhi salaano wuxuu yidhi wada hadli mayno markaasuu uga dhaartay inuu u dhaqaajiyo waxa uu ku yidhi ilaa aada ka tagto wixii hore oo aada soo raacdo diinta aan galay kula hadli maayo walidaalik aabbihii baa ahaa qofkii ugu horreeyey ee rumeeyey dufayl binu camr addawsi wuxuuhi waynu xidhiidhaynaa wax allaali wixii aada aamintay dabeete gabadhiisiiba ku xigtay labadii qofe runtii ugu horreeyey ayaanay ahayn ficlan almuhim dadkiisiiba u yeedhay may suurtogelin inay sidii ay doonayeen ay u islaamaan inkastoo culimmadu ay leeyihiin qaswatulkhandaq koor ayuu saddex iyo siddeetan guri oo mid waliba intaa ka kooban yahay oo islaama ayuu u keenay rasuulku calayhi isalaatu wassalaam waxaa ka mid ahaa ninka loo yaqaano dimaad al asdi oo runtii ka mid ahaa dadkii yeman ku noolaa isagana waxaa la kulmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagana rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaasi wuxuu ahaa dadkii xikamkii hore wax ka hayay isagana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku akhriyey ducadan ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastakfiruh wanastahdiih wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina ducadaa inta badan lagu bilaabo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu hadalka bilaabayo uu ku bilaabi jiray ilaa xad ilaahay subxaanahu watacaala tansiihiisa la gaadhsiiyo waxaa la dhaha markii uu intaa dhameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa isaguna uu runtii ninkaasina oo halkaa ku islaamay waxaa xusid mudan rasuulka calayhi salaatu wasalaam madiine sidaynu ognahay oo marka dambe aynu ka warrami doonno inay tahay meeshuu u safray ayaa dagaalkii bucaad la odhan jiray sanadkii koob iyo tobnaad ayaa lix nin baa ka soo safray oo runtii ka mida reer madiina lixdaasi iyagu si khaasay runtii usoo safreen waxaa ka mid ahaa ascad binu suraara waxaa ka mid ahaa cawf binu xaaris binu rufaaca waxaa ka mid ahaa raafic binu maalik binu cajlaan qudbata binu caamir caqbata binu caamir iyo jaabir binu cabdilaahi binu ricaab lixdaa nin oo runtii aws bay ka wada tirsanaayeen walidaalika waxa way aws iyo khasraj way kala badnaayeen khasraj baa ka yara awood badnayd oo runtii sacad binu mucaad uu hogaaminayay qoladanna sacad binu cubaada ayaa hogaamin jiray magaaladii runtii ma ka yimaadeen dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa runtii arrintii maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u tegey dacwaddiiba runtii u bandhigay waxaanay ahayd geedkii ugu horreeyey ee unkama ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaaladii madiine oo diintu ay ku hana qaaday ka unkama ayuu ahaa halkiibuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kula hadlay dabeete waxay dhahen yaa rasuul allah tolkayaanu ka nimid waxaanu u nimidba bay yidhaahdeen inaannu hub iyo ciidan iyo lacag waxaanu heli karno waayo waxaanu isdilaynaa khasraj oo nagana tiro badan walidaalika ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu kaaga dhigo faraj dadkayagii oo runtii awsiyo khasraj yani sidanaynu quraysh ku sheegayno quraysh oo dhani waxa ay isdilaysay imanka kuwanay rasuulka ishayeen oo dhan oo reer beni maqsuumay ka mid yihiin oo reer beni cabdima waa odayga shanaad xataa kuwa rasuulka dhibayay calayhi salaatu wasalaam ee qabaa'ilka badan ahaa ee la dagaalamay quraysh oo dhanna dee odayga tobnaad caailad keliyaah walidaalika waxa weye reer madiinana sidaasi leeg awsiyo khasraj caailad keliya ayay ahaay laakiin in badan yahuudda iyaga dhex deganayd runtii dad ahaan dad wanaagsan bay ahaayeen laakiin yahuudda ayaa isku diri jirtay waxaa la dhaha lixdoodaasi runtii maalintaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay la qaateen islaamnimadii dabeete sidii ayay ku noqdeen waa sanadkii koob iyo tobnaad warkiibay magaalada madiine oo dhan gaadhsiiyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkaa koob iyo tobnaad bishii shawaal waxa uu guursaday caaisha bintu rasuul caaisha bintu abi bakrin bintu abi quxaafa caaisha oo runtii abubakar uu dhalay baa nebiga calayhi salaatu wasalaam la siiyey oo ficlan nebiga calayhi salaatu wasalaam saynu taariikhda ku hayno saddex iyo toban dumaruu doonay laba wuu sii daayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaanu la kulmin koob iyo tobanna uu la aqalgalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sagaal iyagoo nool buu ka dhintay labana hortii bay dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha ayaa ku jirtay wax iyadoo inana uu guursaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo runtii uu dhalay abubakr bin abi quxaafa inta kale oo dhan guurar yacni dacwiya oo siyaasiya ayay ahaayeen in sha allahu tacaala xagga dambe marka aynu taariikhda dhimashada rasuulka ku dhadhawaano calayhi salaatu wasalaam ayaynu rasuulka abtiyaashii iyo rasuulka adeeradii iyo rasuulka habaryarihii iyo waxaas iyo noloshiisii iyo dharkii uu xidhanayay iyo hilibka wuxuu ugu jeclaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo raashinka inta uu ka qaadan jiray siduu u seexan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii la shaqayn jiray sida ay kala ahaayeen iyo fardihii uu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo baqlihiisii iyo xoole intuu lahaa iyo intaasoo dhan ibnulqayim iyo ibnu sacad oo runtii aada uga warramay intaynu isku soo ururino ayaynu insha allahu tacala wax ka tilmaami doona walidaalika waxa